بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo saddexaad min suurati huud qaala tacaalaa am yaquuluuna iftaraah qul faatuu bicashri suwarin midlihi muftarayaatin wadcuu man istadactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin fain lam yastajiibuu lakum faaclamuu annamaa unzila bicilmi اllahi waan laa ilaaha ilaa hu fahal antum muslimuun man kaana yuriidu alxayaata addunyaa waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubqasuun ula'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabida maa sanacuu fiiha wabaadilu maa kaanuu yacmaluun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala am bale amta muqadacada bimacnaa bal waa iyada lagu fasiro am bale yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftiraahu moxamed baa iftirooday oo macnaha iska keensaday qur-aanka oo agtiisa ka soo aliftay qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam faatuu idinku la imaada bicashri suwarin suurada oo toban ah oo milihi isagoo kale ah suwarin bicashri suwarin milih kuwaasoo muftarayaatin la iftirooday haddaad dhahdeen qur-aankan dhan moxamed baa iftirooday oo carabigoo yaqaanaayo waa fasiixo waa nin saas ah idinkuwa fusaxo bulaqaa baa tihiin carab baa tihiin waxaad la timaadaan qur-aankan dhan ba iska daaye bal bicashri suwarin toban suuradood idinku keena oo muftarayaad fara ku samaysaade idinku aa iska soo dhambalateen oo iska soo qorqorateen bal inaad keeni kadhaan idin kale aragteen carkeena waa horaysi baa la yidhaahda haddaa aniga i leedihiin isagaa keenay fasaaxada iyo balaaqada bal wax kula mida qur-aankan toban suuradoodoo kula mida keena carabbaatiin fasaxatiin weliba waa idinka leh cid baa u soo marisay innamaa yucallimuhu basharun iyo meelow ka soo bartaye wadcuu u yeerta oo kaalmays man duun istadactum aawoodaan oo min duunillahi ilahiisukas wax allaale ciddaa kaalmaysan ka dhaanna war nala qora oo nala kaalmeeyo iskuu kaya aadaadiya dhahaya in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa ku run sheegaya in qof qur-aanku aan muftar yahay oo la yska soo dhambashay ilaahay wuxuu yidhi fain lam yastajiibuu haddaysan ajiibin waa kuwee hadde tafaasiir baa ku jidhee midka hore fain lam yastajiibuu kuwaad kuwii la yidhi wadcuu man istadactu u yeerta cid kastoo aad u yeeran kadhaan balaayadiinnii iyo ciddii idin kaalmaynaysay asnaamtiinni wixiina u yeerta kuwaa u yeerateen fain lam yastajiibuu haddaysan idin ajiibin lakum idinka dalabkiinni aysan aqbalin faclamuu waxaad ogaataan annamaa unsila in un la soo dejiyo qur-aanka bicilmillaahi ilaahay cilmigiisa waxyi xag rabbi ka yimid inuu yahay ogaada markaas fain lam yastajiibu halkaasaa loo celi haddii kalena waxaa u celin kadhaa fain lam yastajiibuu nebi allow haddaysan ku yeelinin kuwaan gaaladaayo oo mushrikiintaay iimaanka iyo tawxiidka haddaysan inay qaataan kugu ajiibin siinka iyo taada iyo waxaasna hadde waa waa waa lagu siyaadiyey fain lam yastajiibuu lakum haddaysan ku yeelin faclamu ogaada annamaa unzila inuu la soo dejiyo qur-aanka bicilmillahi ilahi cilmigiisa waxyi min allah waxaa kaloo ogaataan waclamuu baa iskaga qadaran waxaa kaloo ogaataan anu shaaniya an laa ilah anu shaaniya laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabuda mawjuud inuusan ahayn ilaa hu ilaa huwa isaga mooyaane ee fahal antum idinku ma tihin muslimiinoo kuwa hoggaansamay waxay ka dhigan tahay hadda waa istifhaam waryaaya ma tihin kuwa hoggaansamaya laakiin macnaha waa amar war hoggaansama weeye amar weeye fahal antum ma tihin muslimuuna kuwa hoggaansamaya oo macnaheedu bimacnaa amar looga jeedo ay ka dhigan tahay war islaama oo hoggaansama oo inqiyaad ha laydinka helo ilaahay wuxuu yidhi man qofkii kaana ahaaday yuriiddu mid doonaya alxayaata nolosha addunyaa dhow iyo wasiinataha quruxdeed qofka camalka saalixa iyo cibaadada uu la imaanayo adduunyo ku raadinaya aayaddu waa khatar meelay taabanaysa qofka acmaasha wanaagsan oo uu samaynayo ujeedkiisu yahay adduunyo ah ku heshid magacaa ku heshid sheeg sheeg ah ku heshid ee aan aakhiraba uga jeedin nuwafi u oofineen waa u oofinaynaa wey ilayhim kuwaas xaggooda acmaalahum acmaashoodaan u oofinaynaa fiihaa adduunyada dhexdeeda wixii ay la yimaadeen oo camalka saalixa muuqaalka uga ekaa laakiin adduunyada ay ku raadinayeen adduunyadaay ku raadinayeen iyo magacii iyo sumcaddii baan adduunka ku siinaynaa waxaa horta gaalada bal soo qabo wax allaale wax gaaladu bixinaya oo tabarucaad ah oo samafal ah oo wada dhisid ah oo daawo bixin ah oo waxay doonaan ha bixiyeen waxaa iyada ah ilaa aakhiro waxuma jiraane adduunyada iyaga waxoodii loogu soo horumarinayaa lagu siinayaa oo ay ku qaadanayaan iyadaa adduunkaa loogu oofinaya ajarka meesha xagga qofka muuminkaa xagga laga siiya aakhiro iyaga halkaan baa waxoodii saxaankan ay sameeyeen halkaan baa waxoodii lagu siinaya adduunka caafimaad bay haystaan nabad bay haystaan xoolo badan bay haysaan arsaaq bay haysaan waxooda halkaana loogu kamilaya loogu jamilayaa walxaal hum iyaguna fiihaa dhexdeeda laa yubkasu walxaal hum fiihaa laa yubkhasu aan la baksinaynin walxaal hum iyagu fiihaa fi dunya laa yubkasuun aan la baksinayn baksi laga yaraynayn wey laga nusqaamin maayo waxba wax ay muteen laga oo ay sameeyeen laga nusqaamin maayo waa adduunka imaamu qataada wuxuu yidhi qofkii adduunye himadiisa ka dhigay iyo niyadiisa xasanaadkuu la yimaado adduunka unbaa loogu kamilaya lagu siinaya aakhirou hadhow tegaya isagoo xabad xasanaad xasanaadaysan uga horeyn amaa qofka muuminkaa xasanaadkiisa adduunkana khayr baa lagu siiyaa aakhirana abaalkii weynaayo weynaayo wanaagsanaabuu ka helaya halkaa ka qabanaya in la iska ilaaliyo acmaasha saalixaadka iyo khayrka aad samaynaysa waxbaridda waxbarashada wax sadaqaynta xataa salaadaada cibaadadaada waxaasoo dhan inaysan adduunya kaasoo dhexgelin hal la arko iyo hal la maqlo iyo hal lagu sheeg sheego yaa inaysan kaa noqonin iyo hal lagu baahiyo iyo waxaas wax kasta oo khayra qofka hadduu samayn lahaa ilaahay dartaa hau sameeyo waxaa laga yaabaa hadduu isdhaho khayrkaas samayn lahayd haddi laguma jeedo oo shir ma joogtid oo lagaa duubi mayo oo waxa weeye iska badaah ma haysatid wixii oo dhan wixiiba waa iska daynayaa waxaan ilaahay baa kuu qoraya malaa'ig baa kuu duubaysa wixii khayra samee haddii khayrka waxaan duubiddaa lagu sii faafinayo khayr kale iyana laakiin iyasan adiga noqonin waxaadoo dhan wax looga jeedo sawirkaa iyo bicturekaa iyo videoga baxaya iyo sheegsheegaa iyo waxaas ujeedkeedoo dhan ay tahay hadduu ilaahay darti ahow wixii qaadanaya iyo wixii duubanaya iyo wixii samaynaya iyo wixii arkaya ha arke laakiin hal lagu arko iyaysan kaa noqon adiga taasna halkaasaa la dhigay ulaa'ika kuwaas hadafkoodu yahay adduunya doonka laysa aladiina kuwa weeyaan laysa uusan u ahan lahum iyaga fil aakhirati aakhira dhexdeeda ila annaaru naar mooyaane wax ka horeeya oo kale ma jiraan naar baa ka horeysa waxabida waxaa buray baa ilaahay yidhi maabaa buray sanacuu ay sameeyeen fiihaa adduunyada dhexdeeda ayuu buray xabida ku xabida waxaa buray maabaa buray sanacu ay sameeyeen wixii ay sameeyeen ayaa buray fiihaa aakhiro dhexdeeda xabidada markaa ku xidha aakhiro fiihaa damiirka u cel wixii ay sameeyeen adduunka waxaas waa bureen aakhiro markay tagaan waxba ugama horreeyaan wey waxaa kaloo ku xiri kadhaa waa xabidda maa sanacu sanacuda ku xir waa xabidda waxaa buray maabaa buray sanacu ay sameeyeen fiihaa adduunyada dhexdeeda ay sameeyeen sanacu baa hadda ku xiran adduunka dhexdiisa waxay sameeyeen taas waa budhi wey maa aladii sanacuuhu ay sameeyeen oo acmaal saailxaada wa baailun wa badala iyo wa baailun wa baailun ma wa baailun waa khabar soo hormaray wa baailun waa mid baadila oo ebirkiisa ah maakii kaano ay ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal falay waxay samayn jireenna waaba ebir waxay ka dhiganta wamaakii kaano ay ahaan jireen yacmaluuna kuwii camal fala baailun markaasaa la soo hormashay wa baailun waa mid baadila baail waa maxay wax buran waxba ka jirin wey maakii kaano ay ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal fala adduunka waxay camal fileen khayraad kaasi waa baaba'ay wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afaman axadka kaana ahaaday calaa bayinatin bayino iyo burhaan dusheed bayinadaasoo min rabbihi rabbigii xaggii ka ahaatay jawaabkii baa kaa xadfi kan bayino haysta waa nebi moxamed calayh salatu slam iyo mu'miniinta kaman ma la mid yahay iska soo qadaro kaana ahaada yuriidu lxayaata dunyaa qof adduunya doon ah ma la midba ama waxaa dhahdaa kaman laysa kadalik midaan sidaa ahayn ma la midbaa qof adduunyo doonaya iyo midaan adduunyo doon ahayn bayinow haystaa oo mirabbi ka at wayatluu waxaana raacaya hu burhaankaas iyo bayinadaas aayaddu waa hadal badanta waana tafaasiir badanta wayatluu waxaa raacaya oo wayatluu ou raacayo hu bayinadaa iyo burhaankaas shaahidun mid shaahid ah uu raacayo mid markhaantiya oo minhu min allaahi ka ahaaday ama minhu ka ahaaday burhaanka laftiisa burhaanku waa maxay waa qur-aanka qur-aanka laftiisa waxaa la socda shaahid oo ah wayatluuhu shaahidun minhu oo minalburhaanka qur-aanka laftiisa buu ku dhex jiraa oo waa maxay qur-aanka icjaaz baa la socday icjaaz waa mucjiz weeyaan marka mucjiskaasi icjaazkaasi waa wasfi waa sifo walwasfu taabicun lilmawsuuf wasfigaana yuu raacayaa sifadu yay raacdaa mawsuufka kan sifada iska leh oo hore taas waa tafsiir tafsiir labaad waxaa weeye afaman axadka kaana ahaaday calaa bayinatin bayinadaasu min rabbi oo wayatluuhu ou raacayo hu mankaba shaahidun oo minhu min allah markhaanti xag rabbi ka socda waa maxay mid marag furaya waa waa jibriil markhaantigaasu haystaa oo ka markhaanti kacaya run runtiis ibnu cabaas wuxuu yidhi waa jibriil jawaabta aaw qofka sidaasa kaman laysa kadalika midaan saa ahayn ma la midbaa la mid maaha wey wa min qablihina kitaabu muusa wayatluuhu shaahidun baa raacay soo ma ahayn wa min qablihina kitaabu muusa baa raacay oo macnaha shaahid ah waxaa raacaya shaahidu minhu wa min qablihina kitaabu muusa walxaal min qablihina kitaabu muusa nabimulaahi muuse ila waa ka sii horreeyey waa u markhaantiyo u shaahida weeye oo raacaya imaaman xaaluu yahay wa raxmatan xaaluu yahay waa iska xaalaynaysaa labadan imaama waraxma ulaaika kuwaa tilmaamahaas leh yuuminuuna waa rumaynahayaan bihi bilqur'aani qur-aanka kariimkaabay rumaynayaan waman yakfur qofkii ka kufriya bihi bilqur'aani oo min alaxzaabi kuwii isbahaysiyaashii ka mid a fannaaru naar baa mawciduhu yabahiisa iyo makaanu yabahiisa qur-aanka qofkii ka kufriya diintou doonaba awal ha haysee fannaaru baa mawciduha naaru jahannamo wey yeriduha laa maxaala wuu ku aroorayaa shaki la-aan wey xadiid baa odhanaya muslimku warinayo waladii nafsu muxamadin biyadii nabigaa yidhi calayh salatu salaam laa yasmacu bii axadu min haadihi alumma axad ummadan ka mida imaqli maayo yahuudiyun walaa nasraaniyu yahuudi iyo nasraani imaqli mayaan uma ma dhimanayo isagoo weli aan rumayn walxaal lam yuumin biladii ursiltu bih wixii layla soo diray isagoo aan rumayn ilaa kaana min asxaabi naar ahlunaar buu noqonaya kaas waman yakfur bihi bihi bilqur'aan oo min alaxzaab fannaaru baa mawcidu falaa takun nabiyullaahi maxamedo ha ahaane adigu fii miryatin shaki minhu min alqur'aan qur-aanka shaki xaggiisa yuusan kaaga sugnaan nebiga hadalka waa la soo marinaya isaga ka imaan maysa arrintan falaa takun fii miryatin minhu qur-aanka shaki yuusan kaa gelin inahu lxaqu isago xaq wey maxaa yeele innahu isago alxaq wey oo min rabbika ka ahaad walaakina agar naasi dadka badankoodu laa yuuminuuna ma rumaynayaan inta maanta qur-aanka rumaysanay intaan rumaysnayn tee badan malaayiinulmulayana gaalooyinku tiradii ka bata wey inta qaarada iyo inta dowlada iyo inta adduunka camiran marka muslimiinta loo fiiriyo muslimiintu wax yar bay noqonayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman axad iftaroo abuurtay iftirooday cala allaahi ilaahay dushiisa kadiba been waxay ka dhigantahay laa axada adqa walaa adla qof ka qooq badan kana dulmi badan ma jiro qofkaas been qofka iska iftirooday ilaahay dushi oo beenta waa maxay ilaahay baa cid ilaahnimada la wadaagtaabuu leeyahy ilaahay baa ilmalebuu leeyahy cid kaa ka dulmi badan ma jiro waman adlamu dee waa badan tahay mid kasta waa baabkeeda kuwa noocaana isagaa ugu dulmi badan wey kuwa masaajidda dulmiya waman adlamu miman manaca masaajidallah midba waa waa baabkiisa ulaa'ika kuwaas yucraduuna waa la soo bandhigayaa calaa rabbihim baa loo soo bandhigin maalinka qiyaamada iyagoo khalqiga ku dhex jira allihii khaaliqooda ahaa baa loo soo shirinaya wayaquulu waxayna ku qowlayaan alashhaadu markhaantiyaashi markhaantiyaasha waa maxay khalaa'iqdii kale wey waa malaa'igti waa khalaa'iqdii kale waxay dhahayaan haaulaai kuwani haaulaai haaulaai kuwani aladiina kuyimayaa kadabuu beeniyeen calaa rabbihim kadabuu calaa rabbihim rabbigood ku been sheegay iftaraa calalahi kadib buu ku dul abuurtay moogta haaulaai kuwaani aladiina ku yimayaan kadabuu ku been sheegeen calaa rabbihim rabbigood waa la fadeexadaynaya khalaa'iqdii oo dhan oo joogta baa leeyahay war kuwaani ma kuwii waxaa la yimidba alaahay baraaruge lacnatullaahi ilaahay lacnadiisu cala aldaalimiin kuwa daalimiintaa dushooda ahaata aladiina hum aalimiintu aladiina waa kuwa yashuduuna mancinaya duudaya duudid waa maxay waa mancin mancintuna waa carabi kale duudidda waa carabi kale yasuduuna diidaya u diidaya ummadda annaas bay ka dhiganta can sabiilah ilahi wadadiisa xaqa in la raaco kuwa dadka ka hortaaga wey wawa yabquuna dalbayahaa sabiilka ilaahay ciwaja mucawaja iyadoo mid la qalluciyo waxaa weeyaan wayabquunaha dalbaya ciwajan xaalat waddada ilaahay bay qalloocu dalbayaan waxay rabaan sabiilkaas inuu noqdo mid mucawaja diinka ilaahay in qallooc ay ku sameeyaan bay rabaan walxaal hum iyaguna bilaakhirati hum iyagu kaafiruun ay yihiin kuwa kaafiriin ilaa waxay inkireen isu soo saarkii iyo bacfigii aakhiradii bay diideen ulaa'ika kuwa tilmaamahaas lam yakuunuu maysan ahaanin mucjiziina mucjiziina allah ba ka dhigta ilaahay kuwa cajzi gelinaya fil ardi dhulka ilaahay kuma cajsigelinaya in kastoo la sugo oo cadaabka laga dibdhigo oo iska noolaadaan markii la qabto ilaahay ka fakan maya wamaa kaana umana ahan lahum iyaga min duuni illaahi xaalo ahaaday ilaahay sukadiisa awliyaaa kuwa naasiriina umay ahaanin ma laha yudaacafu waxaaba loo jibjibaaraya lahum iyaga alcadaaba cadaabkaa loo laalaabahaya maxaa yeelay maa kaanuu maysan ahaan jirin yastadiicuuna kuwa awooda assamca maqalka qur-aanka inay dhegaystaan may awoodi jirin waaba nibcaan jireen inay qur-aanka maqlaan iyo inay dhegaystaan maa kaanuu mabaysan ahaan jirin yastadiicuuna kuwa awooda assamca war haddau firso ilaahay horta samci iyo basar ba u yeer laakiin xaqay ka dhagala'aaye wamaa kaanuu manaysan ahaan yubsiruuna kuwa arkaya yubsiruuna kuwa arki jiray oo arkaya macnaha waxa anfacaya qur-aanka iyo xaqa may arki jirin xawaastii la rabay inay ka faa'iidaan samciga iyo basarka ka mid ahay kamay faa'iidaysan wey xaqay ka dhagala'aayeen xaqa raaciddiisana waa ka indhala'aaye ulaaئika kuwaas aladiina kuwa wey khasiruu khasaariyeen anfusahum naftooda kuwa naftooda khasaariye wey khasiruu anfusa wadalla waxaana ka dhumay canhum iyaga xaggooda maabaa ka dhumay kaanuu ahaan jireen yaftanuuna kuwa iftirooda wixii maay maxay iftiroon jireen asnaam iyo dhagax iyo balaayo waxay dhihi jireen waa ilaayo waa noo shafeecayaan waxbay noo noo tarayaan wixii baaba ka dhumay waxba ma helin tabtaas u dhici doontaa qiyaamada markii la tago laa jarama waxaa dhab ah laa jarama waxaa xaq ah laa jarama waxaa sugan laa jarama lama kala reebo qur-aanka ilaa shan meelood bay ku timid laa jarama shanta meeloodba iyadoo lala xiriiriyey anna iyo isimkeedii walam yeji badaha walam yeji bacdahaa ficlu ficilna ma daba dhicin shanta meelood laa jarama jarama keliya xataa waa iska waxa dhaba wey laadii markii laisla tarkiibiyana waa isla sidii laa jarama annahum iyagu waxaa dhab ah xaq ah qiyaamada annahum iyagu fi laakhirati aakhira hum iyagu alaksaruun iyo kuwa khasaarada badan aksaru nnaas waa maa dadka kuwa akhsaru nnaas dadka kuwa ugu khasaarada badan waa dadka adduunyada ka doortay aakhiradii ballaarnayd aan laga tegin waa dadka jannadii ka doortay naarta ladaa la yidhaahdo iyo naaraha kale mar haddii gaaladii la sheegay ilaahay caadadiisa iyo qur-aanka usluubkiisa weeyo kuwii wanaagsanaabaa la sheegaya ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen oo wacamiluu camal falay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo waaqbatuu u khushuucay ilaa rabbihim rabbigood akhbatuu idminaan iyo khushuuc dadka laga helay ulaaئika kuwaasina asxaabu ljannati jannada asxaabteeda wey jannaday laasimayaan saaxiib bay leeyihin asxaabu ljanna wey hum iyaguna fiihaa jannada dhexdeeda khooliduun kuwa ku waaraya wey munacamuuna fi ljanna jannada iskaga nicmaysanaya weligoodna ka bixi mayaan allahuma ijcalna min ahli اljanna wmin alkhaalidiina fiiha ilaahay hayna ku daro taasna sidaas baa loo bayaaniyey ulaa'ika asxaabu اljannati hum fiiha khaaliduun labadii kooxood baa la caddaynaya mahalulfariiqayni halkaasaa marka labadii kooxood iyo wixii ku dambeeyeen laga sii gelaya darsigeenu intaas ku dhan yahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bاsawaab